magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya martigeliydii kulanka wadatashiga ee laga fiiriyow shuruucdo iyo reedanfiiryow laga suub yahay maareynta qashanka kaaseyti oo ee barnaamijka dowlad kaab kulanku way baaha qabanqaabiday wasaaradda arrimaha gudaha iyo reedingaliisyowka koonfur galbeed iyo okaaladaasa hay-adda u n habitat oo ujeedkana hayay in la hela aragtiya laka daralaay heerka qashanka iyo weliba reedanfiiryow laga suubyow maareynta qashanka adag si lan hormari nadaafada deegaanka kulanku way goobroog ku hay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed maamulka degmada baraawo wakiilo ku dareera urado bulshada iyo dadka takhsusi arrimo deegaanka qaar ku mid a ku qaybgalayaasha kulanka wadatashigae iyo aragtidii ku dhiibiday
kumadaleertageeka u qaybgaliyay workshopka wadaas wasaaradda arrimaha gudaha runtii waliba haya workshop oo ku saabsanaa nadaafadda deegaanka oo degmada baraawo runtii waliba haya qodob diini ah sida rasuulka sal salam xadiis iyo hay nadaafatu nasu iimaan nadaafadu waliba waa ahaa iimaanka nuusiye qof walba yaa waajibka atay in isu ilaaliya xaafad walba iyo suug walba famil walba isu roogay goob walba isku sugnaa marka guud ahaan waliba hayaan bulshada dhiiriyay islamarkaasna ayaqo wanaagsan oo bulshadana sii sheegay meel wanaagsan islamarkaasna horumar iyo ifbaa wanaagsan ka hiigsada doonta runtii mee rajeeyay inyo ka dhiirada doonaan islamarkaasna asaasa doonaan dhirbeeris iyo nadaafad deegaankana ka dadaal doonaan gudoomiyaga arrimaha bulshada degmada baraabe binti sayid bakar iyo ku qaybgalyaalka kulanka kala daardaarantay inta dooda dareerta iniyo ku qayb qaadaan walkubedelowka iyo weliba reedanfiiryowka sharciga qashanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dibnax kuuduleyna binti sayid bakar gudoomiye ku-xigeenka labaad arrimaha bulshada nafureykila zaadi leelo kuwaasi wasiiri wiid kuwaina kashigeetaha seminaari na wantuwa ilo ka qayb qaadwa waaliku apana naano kwa shukura ka wakti ya washpe lelo na lelo na anko chiskalantilile seminari mui witu wa mine itakadra kuzidika mui witu wa mine itakadra kuzidika ka kila labna kila chindu insha Allah na anko ichwayo inaksulowa ama ichwayo wakutiyari kila ka kila chindu kwa wa na kichishi kila mui wa mine kana wabjana witu wanakuwa kazi ama kana tiyitu ya mine kuletwa bila soelini yake ama kuwazo zinafanyowa kana ntizi